casharkan waxaynu baranay in wakhtiyada maalin kasta ay wax ku kordhaan barashada carruurta sida faatima oo kale xirfadaha xilli hore ee carruurtu waa aasaaska awoodahooga mustaqbalka qorista akhriska waa hal tusaale sida waaye aragnimada xilli hore ay faatima u taageeri doonto barashada mustaqbalka shaxankan sare wuxuu muujinayaa sida dhabbaha faatima u martay qorista akhriska ku bilaabantay dhallaannimo intii faatima ku dayanaysay ee ay hore iyo gadaal uga hadaaqaysay qoyskeeda waxay diyaarinaysay inay barato luqadda dhowrka sano ee xiga faatima waxay dhisi doontaa erey bixin si ay u sharaxdo waaye aragnimadeeda waxay sharxi doontaa aragtideeda su'aalo weydiintooda iyo xiitaa samayntooda dalabaad waxay yeelan habdhaqan aad u kakan maskaxdeedu waxay mari isbeddello u dhigmo waayo aragnimada xilliga hore ee carruurta waxay gaabaysaa maskaxdooda iyo habdhaqankooda waayo aragnimadan waxay gacan ka geysataa diyaar u ahaanshaha dugsiga markuu ilmuha uu laba kun oo maalmood jiro